barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo ad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur salaasa ah bisha meyna waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimona waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa ganacsiga xalwadda iyo sida loo sameeyo farsamadaanna waxaan ka helnay carabtii hore oo deganeed gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo isla markaasna farsamadii maysan baabi'in oo sidii bay u taagantahay ilaa hadda meelaha aan u suuqgeynana waxaa ka mid ah dalka dibidda sida yurub
sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood oo isu abaabulay inay dadweynaha magaaladaas ka caawiyaan in ay ogaadaan nooca dhiiggoodu uu yahay xogtan waxaanu dhigi doonaa cusbitaallada magaalada iyo laababka si marka loogu baahdo ee qof dhiig noocaasa loo waco lambaradiisii iyo xogtiisii oo dhammaystiran baa la hayaa si looga shubo haddii loo baahdo dhiig
dhinacii heesaha ayaan iyaguna meesha ka maqnayn
tariibtiyo soqixii taragyadii ku siday markaanka taakulayay ilaa tortoo ku geeyey
miyuu tuunkii ku yidhi rag baa lagu taagsada axmed zaki goordho ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ciidamo wata helikobtaro ay soo weerareen tuulada toorotorow ee gobolka shabeellada hoose xalay ayna iska caabiyeen al-shabaab waxay ku sheegeen warbaahintooda in ciidankaasi weerarka ay soo qaadeen uu ku dhaawacmay hal qof oo dumar ah weli ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka oo lala xidhiidhiyey weerarka ka dhacay toorotorow bishii maarso ayaa ciidamada kamandoosta ee soomaalida iyo kuwa maraykanka ah ay howlgal wada jir ah ka sameeyeen magaalada u dhow torotorow ee awdhegle
rodrigo duterte ayaa u muuqda inuu yahay ninka ku guulaystay doorashada dalka philibain master duterte waa nin afdheeridiisa iyo ololihiisa udanaynta shacabku ay u keeneen ammaan iyo eed labadaba tirin aan rasmi ahayn oo ay samaysay hay-adda roman catholic ee dusha ka eegeysa doorashada ayaa muujinaysa in master duterte oo koob iyo toddobaatan jira horeyna usoo noqday duqa magaalada davao uu aada uga horeeyo qofka isaga ku soo dhow oo ah wasiirka hore arrimaha gudaha mar roxas
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada kismaayo waxaa ku nool dad kala duwan oo xirfado kala duwan ku shaqaysta xalwo kismaayo waxay ka mid tahay waxyaabaha ay aadka u xiiseeyaan dadka ku nool magaalada kismaayo iyo kuwa dibadda ka joogaaba waxaad arkaysaa dad badan oo ka safraya magaalada oo iibsanaya xalwo kismaayo si ay ugu hadiyeeyaan asxaabtooda wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa booqday goobta lagu sameeyo xalwadaas wuxuuna halkaasi kula kulmay maxamed cabduqaadir kilwa oo ah mulkiilaha xalwo kismaayo
magaalo kasta oo dalka soomaaliya ka tirsan waxaa jira astaamo ama waxyaabo ay caan ku tahay marka loo eego dhinaca waxsoo saarka magaalada kismaayo waxa ay leedahay astaamo kala duwan oo dhinaca waxsoo saarka oo ay caan ku tahay gaar ahaana xalwadda loo yaqaano baazandi oo ay caan ku tahay magaalada kismaayo waxaa laga soo dalbadaa magaalada bannaankeeda gaar ahaan gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya sida gobolka banaadir gobollada dhexe puntland iyo weliba qaybo ka mid ah dalka dibaddiisa haatan waxaan ku suganahay goob lagu sameeyo xalwa baazanda magacaagii sheeg walaal maxamed cabdulqaadir kilwe alxamdu lilah rabbi alcaalamiin xalwadan horta waxay ka kooban tahay waxyaalo badan oo laisku dardaray sida macnaha waraangada oo kale subaga ee lo-da oo kale maxaan ku yidhahdaa joos sonkor sacfaraan waxyaalahaas aan isku dardarnaa farsamadaanna waxaan ka helnay carabtii hore oo deganeed gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo isla markaasna farsamadii maysan baabi'in oo sidii bay u taagantahay ilaa hadda meelaha aan u suuqgeynana waxaa ka mid ah dalka dibiddiisa sida yurub norway oo kale waa noo imaadeen oo ilaa labaatan kiilo ilaa shan iyo labaatan kiilo ay naga qaateen dowladaha ay ka mid yihiin dariska sida etoobiya kenya uganda ilaa central africa iyadana waa la geeyaa taas micnaheedu marka wax soo saarkiina dhanka xalwadda kuma eka gudaha dalka oo keliya oo bannaanka aad u dhoofisay ha bannaankeedaan u dhoofinaa diyaaradaha kaargooga ah hadda ka shaqeeya soomaaliya gudaheeda inta badan xalwo baasanda ayay ka qaataan safarada dadka dhulka mara sida muqdisho oo kale ama jidadka baabuurta safaariga raaca iyagana way qaataan oo for example gede oo kale bayo bokool oo kale marka ilaa koonfurta ilaa puntland ilaa somalilan maasha waa gartay meeqa qof ayaa hadda ka shaqaysa samaynta xalwaddan samaynta xaalwadda waxaa ka shaqaysa ilaa sideed qof waa ujeedaa waa afar digsi waa afar god afartaa god waxaa ku jira afar digsi waxaa kale oo jirta jiko kale oo labaad oo iyadana lagu sameeyo oo afar digsiya waa sideed qof iyo afar caawisa marka waxay noqonayaan labaiyo toban qof ay noqonayaan inta ka shaqaynaysa ka waran dhinaca wax soo saarka dhaqaalihiina seenyaya marka dhaqaalihina aad u fiican yahay inkastoo faa'iidada macnaha annaga soomaali aan dhaqan ahaan waxaan u leenahay inaan helno faa'iido halkii baaf inaan ka helno laba milyan ama intaas ama soddon doolar ama afartan doolar aan ka helno ma aha macnaheeda tirada badan ee baxaysa laakiin qiime waxaan ka helnaa wax aad u yaraan ka helnaa laakiin tiro badanaa noo baxdaa tiradaa badan noo baxdaan faa'iida noo ah maxamedow kiilihi xalwadda oo kale tusaale ahaan meeqaad iibisaan kiilada xalwadda waxaan iibinaa siddeetan kun doolar ahaan marka loo fasiyo loo sirfana waxay noqonaysaa saddex doolar iyo bar ah
waxyaabaha aad ka samaysaan xalwadda gaar ahaan xalwa baasanda haddii aad kala qadqaadno subaga oo kale sidee ku heshaan iyo waxyaabaha kale ee ay ka samaysan tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan deganahay magaa gobol ku caan ah subaga gobol ku caan ah xoolaha sida lo-da oo kale subaga waxaan u helnaa si maasha allah aad u fiican ma weyno subaga inta badan inkastoo marka qaarkood uu kaco oo qaali noqdo laakiin subag maba weyni karna anaga gobolkeena dadka magaalada sidee ay u iibsadaan xalwa baasanta wallaahi waxaa fiican xilliga iidaha oo kale inaan lagu soo aadin saxaafadda ee noo timaado mar inoo soo boqoto marka waxaad dareemi kartaa shacabka magaalada ku nool inay boqolkiiba siddeetan ee xalwa baasanta wax ka gataan markaasay ogaan doontaa shacabka si fiican oo gataan
marka laga tago magaalada kismaayo ma xarumo kale ayaad ku leedihiin gobollada kale ee jubbooyinka oo kale maya maya maya ilaa hadda xarumahaas isma aana diin markii oo waddanku si fiican u furfurmo oo jidad fiican la helo oo waddooyin fiican la helo ayaa la geyn karaa laakiin xilligan hadda ma u malaynayo inaan ku tali jirna xataa inaan meel kala geyno laakiin dadka iyagaaba noo imaanayo naa gadanayo maxaad is leedahay xalwa baasanda dadku way ku jeclaadeen
wallaahi waxaan isleeyahay runtii wax kale kuma ay jeclaan farsamada baashu dadku hadda soomaalida dadka sameeya oo farsamada sameeya inta badan xalwadu ma yaqaanaan markay bislaato iyo markay ceyriinka tahay annaga waxaan gaarsiinaa heerka ugu dambeeya oo xalwadu ay ku bislaato sidoo kale goobtan lagu sameeyo xalwada ee magaalada kismaayo waxaa ka shaqeeya dad kala duwan waxaan haatan la hadlayaa mid ka mid a ee dhallinyarada ka shaqaysa samaynta xalwa baasanta ayo walaal magacaaga magaceyga ahan cabdulla cumar alhidhaam anaastiidan waa oo yahay alxamdulilah meeshaan goobtan aan ujeeda oo kusoo korna ilaa yaraanteen ilaa haddaan dhex taagannahay alxamdulilah si fiicanna u shaqaynaa dadkii macaamiishana waa soo dhaweynaa wax macaan oo tayo leh aan ka gadnaa waxaad ka shaqaynaysaa oo aad samaynaysaa xalwo kismaayo oo dadku ay jecel yihiin sida intee ku baratay samaynta xalwada wallaahi isla meeshaan aan taaganaan ku bartay
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyaheenna magaalada kismaayo khadar xareed oo nala socodsiinaya warbixintii hore haatana dhinaca iyo laascaanood dhallinyarada caafimaadka barateel magaalada laascaanood ayaa bilaabay olole ay dadka reer laascaanood kaga caawinayaan ogaanshaha nooca uu dhiigoodu yahay dhallinyarada ya- ayaa booqanaya goobaha waxbarashada iyo suuqyada magaalada waxaanay sheegeen in xogtan ay dhigi doonaan cisbitaalada laascaanood kuwaas oo marka loo baahdo loo yeedhi doono wariyaha v o eda magaaladaasi cabdikariim olol ayaa warbixintan inoo haya dhalinyarada wax ka barata goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada laascanood ayaa bilaabay olole ay dadka uga faa'iideynayaan in dhiigooda ay ogaadaan dhallinyaradan ayaa ololaha waxay ka bilaabeen iskuullada ku yaala magaalada laascanood iyo goobaha ganacsiga ay dadku isugu yimaadaan waxayna sheegeen inay ku ogaanayaan nooca qofku uu dhiigga uu leeyahay iyagoona kooxa kooxay isu qaybiyey tegeyna xaafadaha kala duwan ee magaalada laascanood xilli aan kula kulmay iskuul ka mida iskuullada magaalada laascanood iyaga oo dhallinyarada ay iskuulkaasi dhigata ka baadhaya nooca ee dhiigoodu noqonaya halkaasi waxaan kula kulmay dhallinyarada caafimaadka iyo macalimiin iyo dhallinyaro aada u fara badan oo iyagu ku xoonsanaa ah, siday u ogaan lahayeen nooca dhiigoodu uu noqon doono بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa maxamed cabdulaahi geelle waxaanuna maraynaa communitiga qaybahooda kala duwan oo ay ka mid yihiin iskuullada eh, sarsare waxaan ka samayn doonaa eh, meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin iskuullada sarsare eh, dugsiyada sare eh, meelaha eh, maxadada caafimaadka maxadada eh, diiniga ah iyo suuqyada magaalada qofka ogaado eh, la ogaado eh, blood grouping test qofka dhiigga nooca uu yahay inuu ogaado si eh, qofkaas markii loogu baahdo een, uu ee, loo ogaado markiiba si dhaqso ah oo tusaale ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la ogaado hablaha dhiigooda een, iyo hooyooyinka Een, meelahan teegi doona waxaa ka mid ah sariibadaha magaalada suuqyada magaalada islamarkaana dadka halista ugu jira had iyo jeer birta ka shaqeeya laftigooda ama meelaha khatarta ah bal in la ogaado s- ee, dhiigooda nooca uu yahay Een, waxay ka caawin doontaa een, arrintan aan hore looga samayn een, waxay caawimaad ka tahay xogtan waxaanu dhigi doonaa een, cusbitaalada magaalada iyo laababka si marka loogu baahdo ee qof dhiig noocaasa ee, loo waco lambaradiisii iyo xogtiisii oo dhammaystiran baa la hayaa si ee, looga shubo haddii loo baahdo dhiig bismillahi raxmaan raxiim horta magacayga waa cabdiraxmaan cali cumar ka mid ah ardayda dhigata music secondary school khaasatan kalaaska furfur ee horta runtii aad baan uga faa'iidaysanay walaalahayga ay- een, ardayda caafimaadka jaamacadan waa la wadaan aad iyo aad waanu soo dhaweynaa waana ku taageersanaa waana ku garabgaraynaa mar mar labaad iyo mar saddexaad aad buu salaamay markaa ka waran dhiiggaaga hore umaad ogeyn may uma ogey laakiin fursaddan aad baan uga faa'iidaystay aad baan aad baan noo jeclaa mar dhiiggayga wada waana ogaad weli mahadsan yahay dhiiggayga waa balaas oo balaas buu yahay.
ha runtii waa waana dhiigga madaxweynayaasha waana dhiigga madaxweynayaasha bismillahi raxmaan anaa waxaan ahay an axmed cabdiraxmaan dhigta ardayda foonfoorada een, khaasatan foonfoo ee een, runtii aad baan ugu farxsanahay nidaamkan ay noo fuliyeen ardayda jaamacadda ee nugaal ee caafimaadka aad baan usoo dhaweynaynaa runtii een, waa muhiim qofku inuu dhiiggiisa ogaado uu wuxuu yahay iyo ummad qofa inuu dhiig u shubi karo maanta oo kale uu markiiba uu geeyo dhiigga meeshii isagoo qofkan e blas yahay kana uu een, waxgaadheen e blas yahay marka aad baan ugu faa'iidaysanay anu waxaan noqday khaasatan e blas bismillahi raxmaan raxiim Een, magacayga waa maxamed cabdi faarax qudus baa laygu naanaysaa Een, muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan waxay tahay een, mar koowaad waa in ardaydu ay ku dhiiran karto inay u shaqayso bulshada dhiiranaantii shaqo ee bulshada inay yeelato Een, muhiimadda labaad uu leeyahay waxaa weeye in la ogaado een, nambarka dadka ah ee dhiigoodu negatifeka yahay si loogu sheego khatarta soo waajihi karta mustaqbalkooda marka haddii hablaheenna hadda soo kacaya dhalinta yar ee dugsiyada sare dhiganaya oo britol ah hooyooyinka britole een, haddii maanta ay soo ogaadaan dhiigoodu nooca uu yahay waxaan odhan karnaa taas iyada laftigeeda waxay yarayn kartaa een, in hooyadaasi markiiba ay dhiigbaxeeda laga laga hortegi karo Een, waxaa kaloo arrintan muhiimadda ay leedahay waxaa weeye haddiiba uu dhaco een, ilaahay haynaga haya yacni aafo daran oo bulshada soo waajahdaa een, in markiiba la heli karo xog dadeed oo muujinaysa nooca dhiig ee dadkan ay yihiin iyo dhiigga loo baahan yaho markiiba si fudud lagu heli karo iyadoo laga helaya dhaatada aan maanta aruurinayno xaqiiqdii waxaanu aad ugu mahad celinaynaa dugsiyada sare aanu maanta wada booqanay een, nugaal muse yuusuf iyo dugsiyada sare gobolka Een, barnaamijkani maaha mid kaliya ku ekaan kara dugsiyada sare keliya laakiin waa midaan ugu talagalnay institutionska waxbarashada oo ah baritoola dadkii mustaqbalkan dadka een, hooyooyinkii iyo aabooyinkii iyo dadkii shaqayn lahaa ee communitiga ka mid noqon lahaa inay een, ka qayb qaataan waana markii ugu horreysay ololo noocan oo kale ay dhallinyaradu ay sameeyaan kaasoo lagu soo bandhigayo nooca dhiigga dadka ay ka gaadhaan cabdikariin ulul v o a magaalada laascanood
aad umaadsanya cabdikariin ool maxamed waxaa la soo gaadhay xilligii haatan oo kale dhegeystayaasha loo soo gudbin jiray heesaha kala duwan haatanna waxaa d- dhegeystayaasha kusoo maqan heesta laabta ka tir ama ka tiray ee uu ku luqeeyo fanaanka axmed zaki
markaanka taakule ilaa toronto ku geeye taribtiyo soqixi taragiyadi ku siday markaanka taakule ilaa toronto ku geeye miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan tarayb tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay nimaan tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne nimaan tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne tageeridii caashaqaadu mataash uunbuu ahaa tageeridii caashaqaa hadduu taashuun ahaa tageeridii caashaqaadu mataash uunbuu ahaa tageeridii caashaqow hadduu taashuun ahaa daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi heestaasi axmed zaki waxay aan intaa kadanu ka gudubnaan idhaahdee waa xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay horyaalka premier leaga ayaa kulan ka tirsan caawa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha westham iyo man united kulankaasi oo ka dhici doona garoonka kooxda westham ee upton bark ayaa haddii man united caawa ay ku badiso waxa ay soo geli doontaa kaalinta afraad ee horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda manchester oo leh lixdan iyo saddex dhibcood ayaa waxay laba dhibcood oo keliya ka dambaysaa naadiga kaalinta afraad ku jira ee man city oo leh lixdan iyo shan dhibcood haddii man united caawa ay adkaato waxa ay heli doontaa lixdan iyo lix dhibcood waxaana ay xidhan doontaa kaalinta afraad ee horyaalka brimier liga oo kulanka caawa kadib uu ka hari doono oo keliya hal kulan kaasi oo haddii sidoo kale ay kooxda man united ku adkaato ay noqon doonto kooxda ku soo baxda kaalinta afraad islamarkaana u soo gudubtaa koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda si kastaba kooxda westham ayaa kulankan iyana waxa uu ugu fadhiyaa qiimo aad u weyn iyadoo kulanka caawa uu yahay kii ugu dambeeyey oo ay ku cayaarayso garoonkeeda upton bark oo sidoo kale loo yaqaano boli grand iyadoo xagaaga soo socda u guuri doonta garoonka olombic stadium ee magaalada london waxaana kooxda westham ay isku dayeysaa in kulankani ay ku adkaato sidoo kale dhinaca kalena ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda man city bakari sanya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in haddii kooxda man city ay ku guuldaraysato inay u soo baxdo koobka horyaalada qaaradda yurub ee xil ciyaareedka soo socda ay taasi mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan ciyaartoyda kooxdaasi wuxuu meesha ka saaray eedeymaha loo jeedinaya macalin manuel belegrino marka uu xilli ciyaareedkan dhammaada ka tegi doona kooxdaasi kooxda city ayaa waxa ay laba dhibcood ka horaysa kooxda man united oo caawa la ciyaaraysa kooxda westham oo haddii ay ku badiso kulankeeda kaalinta afraad kala bixi doonta kooxda ay isku magaalada yihiin waxa uu yidhi wax walba gacmaheena ayay ku jireen balse waynu khasaarinay haddii aynu u ciyaarno kulan kasta sidii aynu ula ciyaarnay kooxda arsenal toddobaadkii la soo dhaafay waxa ay taa macnaheedu noqon lahayd in aynu ku badinno kulamo badan dhinaca kalena madaxweynaha xidhiirka kubadda cagta talyaaniga carlo tavecchio ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in macallinka kooxda leicester city claudio ranieri uu noqdo macallinka xulka qaranka talyaaniga islamarkaan u horseedo hanashada koobka adduunka ranieri ayaa waxa uu ku guulaystay abaalmarinta loo yaqaano enzo birzo oo ah abaalmarinta la siiyo macallinka ugu wanaagsan ee u dhashay dalka talyaaniga waxaana tani uu ku muteystay kadib markii uu kooxda leicester city ku hogaamiyey hanashada horyaalka premier leaga waxaan rajeynayaa in maalin ay ahaataba uu ranieri koobka adduunka kula guulaysto xulka qaranka dalka talyaaniga taasina waxa ay noqon lahayd waxa ugu wanaagsan ee dhaca waxaa sidaas yidhi tavekio ugu dambayntiina daafaca kooxda chelsia john terry ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu qandaraas cusub u siixo kooxdaasi kadib marka qandaraaskiisa uu dhammaado xilli ciyaareedkan john terry ayaa waxa uu rumaysan yahay inaanuu cayaarin kulankiisii ugu dambeeyey ee kooxda chelsia maadaama laga ganaaxay laba kulan horyaalka brimier liiga isaga oo calaamadda casaanka qaatay kulankii ugu dambeeyey kooxdiisa ay la yeelatay naadiga sunderland qandaraaskiisa oo dhacaya xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado ayaa waxaa go'aan ka gaari doona macallinka cusub ee kooxda chelsia imaan doona xilli ciyaareedka soo socda antonio conte toddobaniishan jirkan ayse kastaba waxa uu sheegay inuu rajaynayo in qandaraas cusub kooxda ay siiso waxaan rajaynayaa in aan sii joogo laba sano oo kale islamarkaana ku sii nagaado kooxda jelsiya ayuu yidhi ciyaaryahan john terry oo waraysi bixiyey john terry ayaa waxaa la rumaysan yahay haddii uusan qandaraas cusub ka helin kooxda jelsiya in uu u dhaqaaqi doono horyaalka major league socker loo yaqaano ee dalka maraykanka xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo dhinaca ciyaaraha inala socda maxaa isku tin dhinaca ciyaaraha ciyaaraha ciyaaraha heestii baa na soo galdhagashayde waxaan kaaga sheekeyn lahaa inta inta ciyaarooda naqaano kubadda cagta ugu horreyso bing bonka miiska yaa bowlinka maraykanka haddan ku bartay dee ya raggeedii wanayma marka adigu dhinacyada isku wanaagsanaydeen kubadda cagta kubadda cagta iyo ku- kubadda miiska kusoo xigta maraykanka marka la yimaado laakiin waxaasoo dhan waa laga yimi waxaas dhan waxaa la yidhi ciidda ku dara Hay.
daawashay kaaga soo hadhaysaa ilan hadda ma soo bilaabi karo baaskide nin imaanaya Ba- laakiin daawashada saa isku tihin daawashada wallaahi dee markii carruur yax yimaadaan meesha way yaraanaysaa laakiin weli kubadda cagta waan marmar waan u yaro dhunta maraykankasi waxaa kaalmaha kuwaad kaga jira oo dadku dee waxaa la jiray markaad dare deegaanada soomaalida aad joogtid oo kale een, waxaa qof walba uu ka sheekeeya waa kubadda cagta ilaa hadda waan ka samralnay soo maarti barnaamijyadan xitaa xubadii dhinacaas halkan laakiin american football iyo basketball iyo hockey ciyaaro kale oo inaan aqoonba meesha soo galay waan gartay gebgabada idaacaddeena kusii dhowna maxamed oo dhinacii heesaadaynu mar kale ku noqonno waa hees ay ku luuqayso farxiya fiska heestaas waxaa lagu magacaabaa cayayaanka duuliya marka heestaas ayaan dhegeystayaasha kusoo dhaweynaynaa
Thank heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada farxiya fiska waxay u dambeysay barnaamijkayga duhurnimo ee dhallinyarada maanta inta haddii la idhaahdo afarta galabnimo ee maanta aynu dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed colaad xasanoo dhinaca farsamada ah waxaanu idin leenahay sidaas iyo duhurnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.